barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa maalin axad ah afarta bisha oktoobar sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan marti noogu yahay halabuure dhallinyaro ah oo ku guubaabiya dhallinyarada dhanka suugaanta ceebteennan guud mariya intaad isgarowsataan wixii gefe aan ku dhaco golaha hadda iigu sheeg meel waa hore laga gedmaday dadkuna goor hore ka tegey intay gogasheennu taal ka guura ma waynan garan garaad reer hebel ku tolan beray gashi naga galeen amay guri naga dhaceen amay boos naga galeen ma waynaan gelina dayn kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn garda ruux yaqaano gardaraada kaa jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay kaa gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida iyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed bashiir madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xalay markii ugu horreysay si toos ah shacabka maraykanka ugala soo hadlay isbitaalka looga daweynayo xanuunka covid nteen tan iyo markii loo qaaday halkaasi jimcihii aanu soo dhaafnay muuqaal afar daqiiqo ah oo uu madaxweyne trump soo dhigay bartiisa twitterka ayuu ku sheegay in xaaladiisu aysan wanaagsanayn markii loo qaadayay isbitaalka walter reid ee duleedka magaaladan washington balse uu hadda wanaagsan yahay islamarkaana uu rajaynayo inuu shaqada dib ugu soo laabto sida ugu dhaqsaha badan hadalka madaxweynaha ayaa soo afjaray hadallo iska soo horjeeday oo ay warbaahinta siiyeen shalay galab dhakhaatiirtiisa iyo madaxda shaqaalaha aqalka cad kuwaas oo ku saabsanaa xaaladda caafimaad ee trump dhanka kale musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada joe biden ayaa sabtidii sheegay inuusan xanuunka covid nteen dartii ku weerari doonin madaxweyne donald trump maadaama uu isaga iyo xaaskiisa cudurka uu ku dhacay waxa uu u rajeeyey caafimaad deg deg ah xanuunka covid nteen ee ku dhacay madaxweyne trump ayaa imaanaya muddo bil ah ka hor inta aysan dhicin doorashada madaxtinimada maraykanka ee la filayo inay qabsoonto saddexda bisha novembar ee fooda nagu soo haysa dowladda azerbaijaan ayaa sabtidii guulo ka sheegatay dagaalka ka socda gobolka nagorno karabakh ee u dhexeeya militariga azerbaijaan iyo maleeshiyaadka goonigosadka armeniyiinta ee taageerada ka hela ciidamada militariga armeniya madaxweynaha azerbaijaan ilham caliyef ayaa sheegay in milatarigiisu ay qabsadeen ilaa iyo siddeed tuulo oo ay ku jiraan deegaanada madagis iyo karabakh wasiirka difaaca armeniya artsrun hovanesyan ayaa sheegay in xaaladda ay mar walba isbedeli karto mar haddii dagaal lagu jiro isagoo intaasi ku daray in ay deegaan qabsan karaan lagana qabsan karo ra-iisul wasaaraha armeniya nicol bashinyan ayaa khudbad uu u jeediyey shalay shacabkiisa ku sheegay in dagaalka uu yahay mid culus oo sababay khasaare soo gaaray ciidamada iyo dad rayid ah intaba dagaalka u dhexeeya labada wadan oo galay maalintii sideedaad maanta ayaa sababay dhimashada ilaa iyo laba boqol iyo soddon ruux waxaa fashilmay isku dayo iyo dadaallo nabadeed oo ay hormuud ka ahayd dowladda faransiiska dhegeystayaal warkii dunida waa naga inta
mahadsaned nuur bukhaari oo warkii dunida nala socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana boosaaso ku soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a barnaamijka toddobaadkan waxaa marti noogu ah abwaan jaamac maxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada hal abuur kale ee ku sugan magaalada boosaaso abwaan jaamac ayaa dhallinyarada ku dhiirageliya suugaanta qaybaheeda kala duwan waxa uu sidoo kale wax ka tiriyaa qisooyinka jacaylka sidau noo sheegay abwaanka ayaa ugu horeyn kusoo dhoweeyey barnaamijka hibada ee hal abuurka wallaahi yuusufow mataqaanaa ilaa yaraantaydii waa dareemayay hibada hal abuurka inay igu duugnayd waagi aan mataqaanaa iskoolka haddii alma kuu samagol yahay dhexe dhiganayay baan bilaabay inaan mataqaanaa wax isku daydayo hibaduna mataqaanaa dee waxa kan gabayga la yidhaahdo waa mataqaanaa qofba sibuu ugu yimaadaa marka aniga waxaan u malaynayaa inuu hiddaraac yahay oo odayga aabbaha iyo awoyaal iyo dhammaan way gabi jireen waaya ilaa iyo iminka intaad noqotay nin hal abuur leh oo gabya oo abwaana bal waxaad iga warataa intaad ku guda jidhay maxaa horumara a samaysay maxaa caqabadaah kaa horyimay niyahow mataqaanaa kolleybaa qofku dee haddii alama kuu sama ogol yahay marba heer buu joogaa de mar walba waxaan isleeyahay mataqaanaa waqtiba waqtiga ka dambeeyey mataqaanaa kulley waxbaa kuusii siyaadayay haddii alama kuu sama ogol yahay haddii ay tahay cudoonaanta erayada iyo mataqaanaa iyo xagga mataqaanaa sii xoojinta gabayadaba waxaan isleeyahay waxbaa mataqaanaa marba marka kadib mase kuusii siyaadayay
ma jidhaa markay caqabado kusoo wajahaan oo kale ee dhanka curunta maasooyinka cid aad dib ugula noqotid oo aad la tashato abwaajac
iyo kolleyba qofka hal abuurka ay mataqaanaa waxyaabaha ugu badan oo uu mataqaanaa kaga maansoodo waa kolleyba wixii markaa ku yimaada anigu markaa caqabadaha gabayga waxaanba isleeyahay mataqaanaa markii caqabadi kugu dhacdo oo kale ama ay igusoo isoo wajahdoba inaan mataqaanaa haddii alama kuusamagoliya meesha keliya aan mataqaanaa asdhihi karto waa ku ciilbaxay kartaa weeye waaya waxaan gudageli doonaa marka waa mahadsan tahay gabayadaada iyo hal abuurkaaga waxaa ka mid ah dhalinyarada iyo weliba dhiirigelinta gabaygaasi muxuu ka hadlayaa maxaase ku dooratay
gabayga horta aan kuu sheegayo waxaa la yidhaahdaa haddii alama kuu samagol yahay garaadaran garaadaran maansada la yidhaahdo waxay soo baxday afar iyo tobankii bishii sideedaad labada kun iyo sideed iyo tobanka waxay ka hadlaysaa haddii alama kuu samagol yahay oo la hadlaysaa ummadda soomaaliyeed dhammaanteed sida ay u dhan tahayba haddii ay dhalinyaro iyo haddii alama kuu samagol yahay qof waayeela iyo cirooleba ay tahay garaadaran waxay isugu jirtaa dhiirigelin haddii alama kuu samagol yahay ummadda soomaaliyeed inay yihiin dad inay wax qabsadaan haddii alama kuu samagol yahay oo howlahooda iyo mataqaanaa arrimahooda iyo haddii alama kuu samagol yahay ay noqdaan dad iyagu mataqaanaa isku filan aan cidna gacan uga baahan maansada garaadaran waxaa ku jira wax la yidhaahdo xuska maansada xuska maansada waxay ka hadlaysaa haddii alama kuu samagol yahay waxaan kusoo qaatay shimbirkan la yidhaahdo gorgorka gorgorku sida aynu ognahay haddii alama kuu sama ogol yahay waa shimbir waa shimbir haadda waaweyn ka mid a marka waxa uu dhalay haddii alama kuu sama ogol yahay ugxan buu dhalay ugxantii mid ka midaba marka maalin maalmaha ka midaba dabayl baa dhacday ama haddii alama kuu sama ogol yahay sida la yidhahdo dhulgariir oo kale mid baa soo dhacay marka oo ka soo finiinay kuwii kale haddii uu kasoo finiinay haddii alama kuu sama ogol yahay oo kasoo dhacay digaag meesha uu kunka haystay baa mataqaanaa buu kusoo agdhacay digaagii baa marka saa ku koriyey oo saasay ku hayeen haddii alama kuu sama ogol yahay isagii marka wuxuu isu maleeyey aakhirkii inuu yahay mataqaanaa digaag maasada dhexdeeda ayaynu kaga waramaynaa maasadu marka waxay ku leedahay sida tan mar baad iska gaaxataa murtidu kugu gaamurtaa caqligu godol soo ceshaa mar baanad guyaaldan iyo sannada gebilkeeda furin mar baad sidaad gaan u tahay muuqaal aad garowsaneed garkiisuba kaa luma intaasu goosaarka sare godkay maansadu lahayd miyaan geesta uga riday go' shaaliyo khayli iyo gardhaalay intaan ku xidho garashadii igu maaxataan sidii guulaamo iyo gudgudo roob soo curtiyo mirtoo ka gadaal martiyo weedh iyo ufa soo gablaan maansada kuu guud mariye goob jooge dhagaa isii ceebteennaan guud mariye intaad isgarowsataan wixii gefe aan ku dhaco golaha hadda iigu sheeg meel waa hore laga gedmaday dadkuna goor hore ka tegey intay gogasheennu taal ka guura ma waynan garan garaad reer hebel ku tolan beray gashi naga galeen amay guri naga dhaceen amay boos naga galeen ma waynaan gelina dayn qabiil ku gasiiranoo gondaa isku goynayo gumaad u dhammaanaya garaadkeen muusan korin garaaddaran soomaalaay gurbaan isku dabarjaraay qabiil isu gowracaay godob uu cadow ka galay iyadu isu gaasiraay iyadoo qoys gabana oo afkeedu mid gaara yahay jinsiyad aan kala go'ayn diinteed kala gaar ahayn kun firiq isu kala guray cadowga kii ganaya iyo kii godobtoodii qabow gaashaanka isugu tumiyo midkii gowraca badaba gacanteeda ku seexiyaay garaadaran soomaalaay dhulkeedoo gowlalo midhuu iska guud baxeen gob iyo xaangeeyo iyo gumashaa iska daadsan iyo birdaha dhabaq laga gurtiyo garaska iska gaamuriyo sadka xaggaa leefsan iyo guduud midhcanyo u baxdiyo canjeel gowsjeelle iyo xamurka gaagaaban iyo hohobta giirgiir keliya dhaameel layska gurubsadiyo kungeed oo kala bedelan iyaga oo garab fadhiya intiiba gelin quragubaay garaadaran soomaalaay cirkoogugu soo curtoo biyuu galal buuxiyeen xareed iska galaclo oo gebiyadu wada ciirayeen aan qorraxdu guudkooda tahay inay dhulka lagu guntaa markaba ay gudub u bixi halkay gosha gelin lahayd inayan gamcaa u dhigan gallay silic lagu baxshiyo bariis aan shinkiisi go'in siday ugu goomayiin gaajadu wada deebisaay gol iyo meel gabiiba iyo buur iyo gebi iyo tog iyo kur iyo guud iyo sal iyo dhammaan goonyaha dhulkoo macduntu gabalgabal u taal baddaa isku wada guraay gurbood wada xoog le iyo odayo wada guuna iyo islaamo gaboobay iyo giddigood dhoof wada sugaay godkii lagu sii riday gumaysiguu kaga tegay ku guray sharaftoodii idil sidii ugu geylamaay halkii goodkiiyo dawucu geegaalida aasan iyo gocondhada ay sii dhigeen gogosha kula kala baxaay halkay tala goosan layd danteedana garan lahayd shisheeyaha goomanoo gumaysi waqeed la raba libtana inay gaadho necib intaa iska dabagalaay mar kale maahmaha gundheer ayaan weli gocanayaa gol ay baa lagu sahmaa gabiibtana xoolahee sidaad labadeenna gees gugumaha u seexiseen inaan isgarowsanno gondaa cudurka ee najaray gunaad lama sii dhaydee xal gaadhno ma waynan garan sannado badan baa gudboo dadkuna sii guurayo inana aan gaabinno sawirro laga gows qabsado shaashada laynoo gashee digiigixda maynan garan dadkaygow tusaale guud meesha aynu galabta naalhumaag gedfayaan ku siin sheeka ay gu gaaxatay sidaan godolkeed ku helay gowskana aan ugu qabsaday gorgor baa waayo hore geed dheer ugxantiisii dhigay guruu uga buulayoo gabbaad uga yeelay wacan wuxuu goonyaha maroo midha uga soo guro godkaa ku ilaashadaba gadiid gooray tuhuu dhulkiiba gariirayo intuu eebbahay gelgelay ugxanti midigees u dhacay wuxuu sii giriftamoo habaaska isgelef ragoo guudkiisu has wada noqdaba digaag guurayaa helo intay baalkii gasheen guudkii isku fadhiistay oo gaadhsiiyey ilaa dilaac ilan wuxuu gorgore digaagga ka guud qurxoon haddana ka garmaamo badan laakiin muu garowsanoo geddoodiibuu u socon wuxuu iska gaambiyo digaagga dhex gaatamaba ayaan gooray tuhuu milicsaday guudkiisa oo gorgorro ay duulayaan hiyiga damac baa ka galay wuxuu yidhi go'ay aheey haddaan gorgor noqon lahaa guudkiinnaan duulila digaaggii intay gujeen ayay qosol gaaf mareen gawskana waxay ugu rideen adigu gorgor duula iyo ahay guudmare ma tihid intuu ciilgaamuruu goobtii ku gaboobayo halkii quustii ugu go'ay haddaan sheekada gunteed u raacno gadaal dad yahow inaan guul gaadhno oo gamcohen wax ku goosanno geyiga soomaaliyeed intay wada gaamuraan geddooda noqonno oo dunyadu gaadhno may oggola waa mahadsantahay abwaan jaamac maxamed abwaan weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka hibada iyo halabuurka ee dhegeystayaasha idaacadda v o a waxaa kaloo gabayadaada ka mid ah oo maasooyinka gabaygaasi aad baa u fahanay dhiirigelinta iyo dhalinyarada intaana u gudagelin abwaane waxaad iga wartaa dhiirigelinta aad u samayso dhalinyarada aad ku wacyigelisid mxuu ahaye arrimaha horumarka xaggee dhalinyaradaasi u marisaa fariimaha noocaasa midda kale waxaad igaga wartaa dhalinyarada magaalada boosaaso sidee u arkaan hal abuurkaaga maku wacyigelisaa iyo kulleyba mataqaanaa haddii ay ahaan lahayd idaacadaha mataqaanaa wararka laga tebiyo iyo haddii alma kuusama ogolyahay baraha bulshada oo soshiyaalka ah haddii ay ahaan lahayd mataqaanaa muuqaalo la duubay oo mataqaanaa markaa gabayada aan ugu soo gudbiyo oo kale meelahaasaan kula wadaaga iyo haddii alma kuusama ogolyahay inta badan dee haddii ay ahaan lahayd xafladaha oo kale meelaha mataqaana isugu yimaado meelaha layskaga kakaftamayo haddii alama kuusama ogolyahay raggu inta badan ay dhallinyaradu fadhido oo kale meelahaasoo dhan baan kula wadaaga dhalinyarada qaarkood markaad u sheegtid inaad tahay nin dhalinyaro ah oo gabaygaaga ku wacyigelisid maxaa fariima oo kaaga yimaada oo gadaal kaaga soo noqda dhalinyaradaas iyo kolley dhallinyaradu mataqaanaa inkasta oo mataqaanaa dee dadku murtida aysan sidii hore oo waagii hore mataqaanaa qofku markuu wax tiriyoba qofka dadku waxay lahaan jireen wax la yidhahdo gabay xambaar oo qof kaleba mataqaanaa intuu dhegaysto buu maskaxda kusii qabsan jiray kadibna wuu usii gudbin jiray taasu ma jirto oo mataqaanaa de qofkii intuu maskaxda qof kusii qabto wixii aad u sheegtay inuu qof kale u gudbiyo dhici mayso laakiin inuu mataqaanaa de inta badan ay ku waantoomaan ama haddii alama kuusama ogol yahay ay dee aad mataqaanaa u xiisaynayaan baad dareemaysaa waa tahay waa mahadsantaha abwaane gabaygaaga kale oo aad ka mid ah hal abuurkaaga waxa uu yahay maanka ku asteeyey gabaygaasi dhallinyaradu aad bay u jecel yihiin markaad ka jeedinayso goobaha laisugu yimaado gabaygaasi maxaa kugu kalafay inaad tirisid nuxurka uu xambaarsanaa muxuu yahay yuusufow gabaygaaso haddii alama kuusama ogol yahay horta waa gabay mataqaanaa xagga guurka buu ka hadlayaa ma garat gabay ka horreeyey baa jiray oo haddii alama kuusama ogolyahay la odhan jiray daain hay dhaafsho gabaygaasuna daba socday mataqaanaa marka waxaan ka hadlayaa haddii alama kuusama ogolyahay qofta dumara aan marka anigu maskaxda ku hayo oo mataqaanaa dookhaygu uu noqonayo sida ay noqon doonto baan kaga hadlayaa maanka ku asteeyey macnaheedu waa macnaa maskaxda qofka aan ku hayo oo ku asteeyey markaas gabaygu marka waxa uu leeyahay haddaad muhatid guurood qalbiga uga muraqoto kalamuunad roon oo haween midiba wacayne maqsuudkaygu suu rabo balmaan mariyo oon sheego xishood miigan hadal dabeecsan iyo faraxsan musodka milicsiga indha goorti aan yarehe man raaco dhaayaha mar laba saa u rogaan maanka ku asteeye maxabbada kalgacalkiyo jacayl maaxda toban lab mar miiskaan fadhiistaba midaan uga muraqo'do maskaxduna u soo laba kacdaan maanka ku asteeye murtidan dhehaayiyo kolkaan meeriska u sheego midha dahab sidiis meel ku qora mudantay weeyaane mulaaxdayda iga maashayaan maanka ku asteeye markaan faro siday garasho tadhi talo ma dhafa'na aniguba maroor kuma kece waan mitimiyaye dhaqso ii maqlaay dhool sambaan maanka ku asteeye markastay agtayda fadhido ama mushaxayso suruurka iyo muusoodka iyo milicsan daymoodka mansubxeed sidiisoo ifaan maanka ku asteeye markastaan jaleecaba xarago maakubso codkeeda midigta iyo jalaqyada markay muguc ka sinayso marmarkeeda loo boga ayaan maanka ku asteeye miisaanka garashada dadkaba mawle muusimine maamulkeeda inantaan masuug waana lagu meerin mahuraanka noloshana taqaan maanka ku asteeye midab saafiyoon lagu malmalingeed mura hasaanta mudhuxiyo midii aan lahayn meela laga maago maariin dhalaal ama madow maanka ku asteeye gaarido mulkiyad weeye iyo midi dumareede maskaxday dareenkii dadnimo meelka geelisaye muraayado lamoodaas ayaan maanka ku asteeye marti iyo qof waayeela iyo mudanka soo booqda miskiin guriga soo haybiyiyo magani ruux ooman marxabeeya dhool dumar ayaan maanka ku asteeye muunadii qur-aankaiyo sharciga muqadis qowlkiisa maanka ku haya layl iyo dharaar meel walba ay joogto muftaax sidiis magooshaas ayaan maanka ku asteey waata abgaan waa mahadsan tahay gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay qisooyinka jaceylka ayaa inta badan ee dhallinyarada la wadaagtaa ama kugu yimaada kuwaas oo aad gabay ahaan aad kaga caawisid hal abuurkaaga qisada jacaylka ah oo ah qiso jacayl nin dhallinyaro ah iyo gabar ay ku dhacday hase aatee duruufo yimi lagu kala tegay halkaasi gabaygaasi waxa uu xambaarsanaa iyo qisadaasi labadaa qof si ugu kala dhacday yuusuf aad baa umaadsan tahay qisada tan maansadan waxaa la yidhaahdaa haddii alama kuu samagol yahay horta waa maanse jacayla oo dareenkeeda wadata dareenkeeduna mataqaanaa uu yahay mataqaanaa dhanka murugada inan baa mataqaanaa haddii alama kuu sama ogolyahay inan soomaaliyeed bay ku dhacday wiil bay isjeclaayeen kadibna mataqaanaa haddii alama kuu sama ogolyahay gabadhii wayaro xanuunsatay oo xagga wadnaha iyo baa laga qabtay kadib haddii alama kuu sama ogolyahay gabadhii wadamada turkiga iyo meelahaasaa loo qaaday xanuunkeedii waa uu ka sii daray oo markii dambe waxa uu gaadhay heer mataqaanaa haddii alama kuu sama ogolyahay dhinac dhan uu qalalo oo faalid uu noqdo uu kaga dhaco marka sidaa igu soo gaadhay haddii alama kuu sama ogolyahay wiilkii waxay soo gaadhay inuu mataqaanaa inanta wiilka ay isjeclaayeen inuu haddii alama kuu sama ogolyahay xanuunkaa ku dhacay darteed uu kaga tegay oo mataqaanaa oo u nacay marka maasadu waxay u hadlaysaa tusaale ahaan mataqaanaa anigu waxaan iska soo qaadayaa inaan ahay gabadhii mataqaanaa markaa jacaylku uu ku dhacayo haddii allama kuusama ogolyahay wiilka jeclaydoo qisadu ay ku dhacday oo haddii allama kuusama ogolyahay isagii la hadlayso oo waxay leedahay jacaylkeenuba ma wuxuu ahaa mataqaanaa intii caafimaadka aynu ku wada jirayo mataqaanaa haddii allama kuusama ogolyahay aan caafimaadka qabay oo dhallinyarada kalena mataqaanaa marka halkaa ay u soo marayso oo haddii allama kuusama ogolyahay iyagana mataqaanaa dee sidaasoo kale xanuunka oo kale dee qofku waa wax ilaahay keenay mataqaanaa inaan laysku nicin marka waxay leedahay dalmarow jacaylkii markii aanan diif iyo dacas iyo xanuun qabin kugu duuganaayo dacaamkii iyo sharaabkii damacooda kaa jaray markii aan danoobee dayacmee xanuunsaday maxaa jaray duxdiisii waa duni iyo xaalkeed waa nin iyo doorkii qofba doobirtaysaa degta juwer un loo sudhay jaamacow dabuub same adaa deelka maasada dejiyo ku daabaca dadka laabta diirane taydana dawamiyo boogtay damqaysiyo dareenkayga gaarka ah dacdarada ihaysiyo doogtayda murugtale bal dadka uga sheekay waxaan ahaa qof daacada aan deli dhacayn iyo lahayn dacafo gaariyo inta dumarka lagu duro quruxdaydu waa door sida diircadow geel dirka looga soocaa inta dumarka ila nool raggu ii daflayn jiray waxaan damaca dheer iyo kala daydankiisiyo kala dayrsho nimankoo hadba diido ruuxoo kala door idhaahdaba mid baa dooqu iga galay dabci xumo dushiisa ah kama daawan weligay duunka waylo wacan yahay qurux waa ka dahabka carab dalable kuma arag waa laan dalaayada dibnihiisa goortuu dabciyee bal kala furo qalbigay dubaaxsho sida daad jirmaday baan dhaqsihii ugu deexdaa isna diracad wacan iyo kolley dahaba nuuriyo nafta dunudaweysiyo maankiisa deequu durba iiga dhigay hadal qalbi waa dareemee intuu duray kalgacalkii oo dumay wadnaha tigan showdareerka dhiig iyo tiifyada doc kale rogan kuma daacin laydhii ladfanayda daarayd oo jacayl ma dumuq odhan duud iyo laf iyo diir oo ma daacin goortaa duxdu caashaq leeyahay waxaan dareenka maxabada isla daadahaynoo hadba door gorfaynaba siduu daakir ii qoray sow diif xanuun iyo jirro deris lamaan noqon dilifiyada wadnaha iyo daldaloolka shabaqale sow doogi kuma dhalan miyirkoo i doorsama inaan kooma derisniyo la duljooge maa noqon dawaaraha adduunyada iyo daa'im wuxuu qoray dood kama gelaayee waxaa dilay naftaydii oy dareensan leedahay marna dubaaqda kuba hayn midkaa doorka moodaa wuxuu daa'im kuu qoray kaaga didibsanayo kuu duleedinayo daraabaha xanuunka iyo kugu nacaya derajadan waase diilaliyiyo ciil iyo dareen isoo maray iyo dabeecad daahnayd oon maanta daalacay iyo durugsan maahmaah aan helay daliilkeed waxse dood ku jarayaa dembi kuuma haystee adigaiyo dariiqa anna derajo gaariyo deeqdii ilaah baan dullaheedii sugayaa isagaan duraansaday caafimaad degdega iyo deeq wanaagsan baan fili diirkii walaalnimo dubaaxdiisii maan jarin waxse dayrmay noloshii dunjacayl wadaagiyo midkaad dabaxday oo qudhah iminkana daraabiyo dabci xumo kumaan tegin anna dooddu ii xidhan mahadsantaa abwaane gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay dhalinyaro badan ayaa xiligan hal abuurka dadka siyaabo kala duwan ugu gaarsiiya hal abuurkooda baraha bulshada ayaa ii sheegtay iyo dhalinyaradu oo aad aduu ka mid tahay hal abuurka leh abwaan jaamac ma isku xiran tihiin dhalinyarada kale fikrada ma iswadaarsataan cidda wax ka khaldayn ka kala muusaxaa bal dhalinyarada iyo qaabka isugu xirantihiin waa sidee dhalinyarada hal abuurka leh iyo yuusufow dhallinyar badan oo mataqaanaa hal abuura oo haddii alama kuusama ogolyahay kolleyba wax isku daydaya ama mataqaanaa de qofba hal abuurkiisu meel ha gaarsiisnaade way jiraan oo mataqaanaa haddii alama kuusama ogolyahay fikradaha ila wadaaga oo mataqaanaa haddii ay waxay isku dayeen markaa tahay in mataqaanaa meelo loo toostoosiyo iyo haddii alama kuusama ogolyahay dee gacanqabasho qofkii u baahan oo mataqaanaa markaa raba in mataqaanaa laga caawiyo oo kale in badan way la soo xidhiidhaan waana mataqaanaa waa isku xidhannahay ilaa intee jeceshahay inaad ka gaadhid hal abuurkaaga abwaan jaamac gabagabada barnaamijka yahow kolleyba mataqaanaa haddii alama kuusama ogolyahay dee waxaan higsanayaa isleeyahay mataqaanaa marba marka kasii dambaysa maskaxda iyo maankuna mataqaanaa dee marba qofku markuu xoogaa kasii yaro weynaadaba mataqaanaa wuu kasii siyaadaa marka insha allah waxaan jeclahay inaan meel sare ka gaadho haddii rabbi nafta inoo daayo oo haddii alama kuusama ogolyahay dadka mataqaanaa dee ummadda soomaaliyeed iyo haddii alama kuusama ogolyahay aan dee dhiirigelin iyo wixii markaa karaankayga aan awoodaba aan haddii alama kuusama ogolyahay uga faa'iideeyo abwaan jaamac maxamed cali oo ka mid a dhallinyarada hal abuurka leh ee ku dhaqan magaalada boosaaso ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo dhegeystayaal aad ka dhagaysanayseen idaacadda v o e aniga yuusuf maxamed yuusuf ayaa idinla socodsiinaya inta barnaamijkan la mid a ku kulmi doona nabadgelyo
ayaynu intaasi ku dhaafno barnaamijka hibada iyo halabuurka oo uu inoo soo jeedinayay wariyaha v o eda ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
aan ku horeyne kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha qaaradda yurub ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska ee premier leaga kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kii kooxda chelsea ay afar gool iyo waxba uga badisay kooxda kale ee crystal palace goolasha afarta ah ee kooxda chelsea ay uga badiyeen kooxda crystal palace ayaa waxa ay kaga mahad celinaysaa xidigaheeda kale ah coort zuma ben chelwell iyo gorginho oo laba gool u dhaliyey kooxda chelsea oo maalmahan uu xaalka ku xumaa ayaa toddobaadkan dib ugu soo laabatay waddada guusha iyadoo isku dayeysa inay iska ilaawaan guuldaradii u dambeysay ay kala kulmeen kooxda tottenham kulan ka tirsanaa koobka karabaw kaab oo kooxda chelsea laga soo ciribtiray kulamada kale ee xalay laga ciyaaray horyaalka premier leaga ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda everton ay afar iyo laba uga badisay kooxda kale ee braton half albion kooxda everton oo sanadkan ku bilaabasho boqolkiiba boqol ah ku bilaabatay horyaalka ayaa u muuqata mid la celin laayahay kadib markii ay badiyeen afartii ciyaarood ee ugu horeeyey iyagoo sidoo kale dhalinayay goolal badan everton ayaa afarta gool ee ay kaga badiyeen kooxda braton laba ka mid a waxaa u dhaliyey ciyaaryahan hames rodrigas oo durbaba u muuqda mid la qabsaday horyaalka premier leaga kooxda everton ayaa rodrigas ka soo iibsatay kooxda real madrid oo horey amaah ugu dirtay kooxda bayer monich james ayaa intii uu ku biiray kooxda real madrid waxa uu kasoo dhalaali waayey sababtii loo soo iibsaday sidoo kale james ayaa lagu soo iibiyey dalabka carlo ancelotti oo hadda keensaday kooxdiisa everton kooxda everton ayaa hadda u muuqata mid lasoo baxaysa dardar hor leh kadib markii uu dib ahabeen ku sameeyey tababaraha cabqariga ah ee carlo ancelotti kulamada kale ee horyaalka ingiriiska laga ciyaaray habeenkii xalay ahaa waxaa ka mid ah kii kooxda manchester city ay barbaraha hal iyo halkaa isla dhaaf waayeen kooxda leeds united kooxda tababare bebe guardiola ayaa ilaa iyo hadda la dhibtoonaysa bilowga cusub ee xilli ciyaareedkan waxaana ay hadda barbaro la galeen kooxda leeds united iyagoo toddobaadkii horena guuldarro kala soo kulmay kooxda leicester city oo ilaa iyo shan gool uga soo badisay tababare guardiola ayaa hadda xalinla mashaakilka difaaca ee haysta kooxdiisa xitaa haddii uu soo iibsaday laba difaac oo kale ah ciyaaryahan ake iyo dias kuwaas oo lacago fara badan uu kasoo bixiyey kooxda newcastle unitedna waxa ay saddex iyo hal uga badisay kooxda banley dhinaca iyo dalka sbainna kulamo ka tirsan horyaalkaasi ayaa xalay la ciyaaray kooxda viladaliid oo gurigeeda joogta waxaa laba iyo hal uga badisay kooxda eber atlantico madridna waxa ay barbaro eber iyo eber isla dhaaf waayeen kooxda villareal kooxda elchana waxa ay barbaro eber eber isla dhaaf waayeen kooxda huweska real sociedadna waxa ay saddex iyo eber uga badisay kooxda getaaf valenciana waxaa labiiyo eber uga badisay kooxda real batis dhinaca iyo dalka talyaanigana hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa la ciyaaray kaasoo u dhexeeyay kooxaha sisola iyo korotona waxaana afar iyo hal ku badisay kooxda sisola dhegaystayaal wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
mahadsanid samakaab dhegaystayaal haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha heestaasi ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idinla socodsiinayey maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
melgeelka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesii ku cartamay gedaadi